bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa sagaal iyo tobanka bisha lixaad sanada labada kun saddex iyo tobanka kusoo dhowaada dhegeystayaal warka rediyo wardheer oo dhan warar kala duwan ayaa kasoo baxaya weeraradii ismiidaaminta ahaa ee maanta magaalada muqdisho ka dhacay gaar ahaan xarunta u n d b da waxaana sidoo kale jira warar kala duwan oo kasoo kala baxaya xarakada al-shabaab oo sheegatay weerarka inay ka dambeeyeen dowladda federaalka ee soomaaliya iyo weliba qaramada midoobay xarakada al-shabaab ayaa waxay sheegteen mas-uuliyadda weerarka ismiidaaminta ahaa ee lagu qaaday xarunta u n d b ee magaalada muqdisho iyadoona tilmaamay in weerarka uu ahaa mid ay si weyn usoo abaabuleen sarkaal ka tirsan xarakada al-shabaab oo magaciisa aan sheegin ayaa waxaa wakaalada wararka a v uu u sheegay in weerarka iyagu ay qaadeen islamarkaana ay la wareegeen xarunta u n d b muddo kooban ciidamadeena commandosta ayaa weeraray xarunta u n d b da amaba u n k waxay gudaha u galeen ciidamadeennu waxaana kula dagaalanay ilaalada xarunta ku sugnayd sidaas ayuu yidhi sidoo kale bogga internetka ee taageera xarakada al-shabaab ayaa lagu sheegay in weerarka lagu dilay rag cadaan ah oo ahaa shaqaalihii u n k dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa si weyn u cambaaraysay weerarkaasi ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid ayaa waxa uu ku tilmaamay fal wuxuusnimaha weerarka lagu qaaday u n d b da waxaana uu sheegay in dowladda federaalk ay qaadi doonto tillaabo cad islamarkaana baaritaana ay samayn doonto xafiiska qaramada midoobay howlgalka u qaabilsan soomaaliya ayaa iyana warbixin kasoo baxday waxaa lagu sheegay in qaramada midoobay iyo weliba ciidamada amisom howlgallada ay ka hayaan magaalada muqdisho ee ka dhanka xarakada al-shabaab iyo dhammaan dhinacyada kasoo horjeeda dowladdu aanay ahayn mid sidaasi kusoo gabagaboobaya waxaana taa beddelkeeda ay sheegeen inay sii xoojinayaan howlgalkooda waxaana la cambaareeyay dhammaan weeraradaasi oo dad badan ay ku dhinteen sida lagu soo waramayo kadib markii ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ee kuwa amisoom ay gudaha u galeen xarunta u n d b da islamarkaana ay soo gabagabeeyeen howlgalka weerarka ayaa waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka cabdikariin xuseen guuleed waxaana uu ka warbixiyey khasaaraha ka dhashay weerarka ismiidaaminta oo ay sheegteen xarakada al-shabaab warbixintan waxaa magaalada muqdisho ee kasoo diray maxamed nuur amiin qarax aad u xoogan oo ay ku dhinteen dad aad u fara badan kuwo kalena ay ku dhaawacmeen ayaa waxaa lagu qaaday xarunta u n d b ee magaalada muqdisho qaraxan ayaa waxa uu la mid yahay kii afar iyo tobankii bishii abril ee sanadani ka dhacay xarunta maxkamadda gobolka banaadir markaasoo maleeshiyaadka al-shabaab weeraro iyo sidoo kale qaraxyaba ay ku qaadeen xarunta maxkamaddaasi iyadoona muddo saacadaha halkaasi la wareegay inkas iskudaygi maanta hadafkii ay ka lahaayeen uusan u rumoobin haddana waxaa dhacay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawacyo oo ka dhashay gudaha xarunta u n d b ee magaalada muqdisho sida uu xaqiijiyey wasiirka arrimaha gudaha iyo ammaanka qaranka soomaaliya qaraxa iyo sidoo kale dagaal daba socda ayaa waxaa ku dhintay inta la ogyahay sideed qof oo ka tirsan shaqaalaha u n d b oo afar ka mid a ay ajaanib yihiin iyo afar soomaali ah waxaana jira dhimasho iyo dhaawacyo soo gaaray dad rayeed ah maleeshiyaadka ayaa la sheegay qaraxa markuu dhacay kadib inay gudaha u galeen xarunta u n d b ee magaalada muqdisho ayagoona halkaasi ku jiray muddo daqiiqada ah oo ay iska cabin kala hor yimaadeen ciidamada qalabka sida ee halkaasi howlgalka ka samaynayey saraakiisha ciidamada ayaana ku amartay in aan loo gelin gudaha waxaana gudaha u dhaadhacay oo howlgalka fuliyey looga saarayay maleeshiyaadkaasi gudaha xarunta u n d b ciidamada gaashaan oo ah ciidamo si gaar ah u tababaran ayagoona daqiiqado kooban howlgalkaasi kusoo gabagabeeyey iyadoona ay suuro gashay in mas-uuliyiintii dowladda ee halkaasi gaaray ay gudaha u galaan markii dambeba xarunta u n d b ayna soo arkaan khasaaraha iyo waxa uu la egyahay howlgalka kadib waxaa saxaafadda kula hadlay banaanka hore u n d b wasiirka arrimaha gudaha iyo ammaanka qaranka soomaaliya cabdikariin xuseen guuleed asigoona ka warbixiyey khasaarihii iyo yeeladii qaraxaasi iyo sidoo kale israsaasayntii ka dambeysay ka dhashay baaro koob iyo tobankii barkii ayaa kooxdii argagixisada ahayd ee jadiidjahaadiidka ahayd weerar waxay kusoo qaadeen xarunta u n k weerarkaas isugu jiray qarax baabuur iyo iyagoo ciidamo geliyey hubaysan gudaha la galay laakiin markiiba ciidamada amniga ee soomaaliya qaybahooda kala duwan ayaa aad iyo aad uga howlgalay ciidamada midooba door gaara ayuu qaadanayay qolada gaashaan ciidanka gaashaan ayaa gudaha hoose galay alxamdulilahina badbaadiyey dhammaan dadkii staffka ahaa ee meesha ku jiray hadday ahaan lahayn ajaanib iyo soomaali waxaa meesha ilaa hadda warbixinta aan hayno ku dhintay afar ajaanib ah oo maaragtay dhinaca security-ga ka shaqeynaya sida badan iyo afar soomaali ah oo dadkii ayagana security-ga ka shaqeynaya ah iyo toddoba kuwii falka maaragtay soo qaaday oo argagixisadaha ah intii kale waxay ciidanka nabadgelyada ayagoo ku mahadsan ay ku guulaysteen inay badbaadiyaan muddo aada iyo aada u koobanna ay falkii
sidoo kale inta goobtaasi aan ku sugnaa waxaan kula kulmay halkaasi mid ka mid ah dadka goobjoogayaasha ahaa ee xilliga dhacdada ay dhacaysay waxa uuna iiga warbixiyey sida ay wax u dhaceen iyo waxyaabihii asiga uu arkay magacayga cabdiraxmaan maxamed ali layri waxyaabihi aan kuxeed waxaan tagnay xarunta migration ingiriisiyaan tagnay gaariga isqaxiyey ururadiisa markaan aragnay oo noohada ahay kadib waxaan aragnay fintry meesha gelayo oo jaakado madow wataan oo nimanka meesha ka dagaalamay oo macnaha ishaga oo aan isdhehayna inay shabaabka inay ahaayeen waa gartay marka ciidamada inta jirta ka hor qarax ayaa dhacay qarax gaarina hayo hal gaari hayo mise laba gaari hal gaari oo hayo gaariga meesha galay iriday ku furteen iridda markii ay ballaqantay oo uuradana ayagaa dhex galeen oo macnaha sheeg uuradii ayagoo socotay ay galeen qaraxaas bay ayay gudaha u gudbeen ayay gudaha u gudbeen kadibna xabadda ayaa bilaabay macnaha xarunta ma joogin wax ilaalaan markay gudaha u galeen ilaaladii oo iriddaa joogtay ilaalada iriddaasi qaraxii oo dhacay ayagana xabadyaaba lagala kortegay adiga labaatan daqiiqo labaatan iyo shan daqiiqo dagaalka waa socday ciidamada amni soomaa yimideen ma aysan gelin kadib waxaa yimid ciidamada alfa gruuba timid alfa gruuba gashay dhaawacyo oo shacab oo meesha joogay waa ku dhaawacmeen cunug waa jiray oo yaroo cunug lix jir waa jiray gabar iyadana ku dhimatoo lugta dhexda ka gooda way jirtay oo meesha ganacsi ku lahayd intaynay qabanaya intaasay ahayd weerarka maanta lagu qaaday xarunta u n d b ee magaalada muqdisho ayaa waxa uu noqonayaa weerarkii labaad oo midkani oo kale ah oo ka dhaca gudaha magaalada muqdisho iyadoo sida la xasuusto afar iyo tobankii bishii abril ee isla sanadkan weerar midkani oo kale ah lagu qaaday xarunta maxkamadda gobolka banaadir markaasoo maleeshiyaadka al-shabaab muddo saacadaha ay la wareegeen dhismaha xarunta maxkamadda maleeshiyaadka haraadiga al-shabaab ayaana ku howlan qalqalgelinta iyo sidoo kale cabsi ku-beeridda dadka shacabka ah iyo dadka ajaanibta ah ee soo gaaraya dalka soomaaliya oo muddooyinkii lasoo dhaafay asiga uu muuqanayay mid kasoo raynaya dhibaatooyinkii laba iyo labaatanka sano uu ku jiray maxamed nuur wardhe redio muqdisho
saraakiisha ciidanka dowladda soomaaliya ee gobolka baaya ayaa waxa ay beeniyeen hadal dhowaantan ka soo baxay xarakada al-shabaab kaas uu ku aadanaa in askar ka tirsan ciidamada dowladdu ay isu dhiibeen xarakada al-shabaab taliyaha ciidamada dowladda ee gobolka baay corneyl xasan baydhabo ayaa waxa uu sheegay in warar ka sheegaya in al-shabaab ay isu dhiibeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ay yihiin kuwa been abuura waxa uu si adag u sheegay in ciidamada uu isagu madaxda ka yaanay ahayn kuwa xilligan diyaar u ah inay ku biiraan kooxo uu ku sheegay inay yihiin nabaddiidayaal oo ula jeeday xarakada al-shabaab gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ee xarakada al-shabaab sheekh maxamed abu cabdalla ayaa waxa uu hadal uu siiyey warbaahinta ku sheegay in askar ka tirsan ciidamada dowladdu ay isu soo dhiibeen xarakada al-shabaab al-shabaab ayaa waxa ay sii wadaan dagaalada ka dhanka dowladda iyadoona bartilmaameysi ay ku hayaan goobaha ciidamada dowladda soomaaliya ay inta badan degan yihiin halkaa warkaasi idinkaga imaanayana waa idaacadda wardheer xoogaga daalibaan ee ka dagaalama dalka afghanistan ayaa markii ugu horeysay xafiis siyaasadeed waxay ka furteen magaalada dooxa ee dalka qatar horay ayay u jireen xubno ka socda daalibaan oo fadhigoodu yahay dalka qatar balse waa markii ugu horeysay oo ay xafiis rasmi ah ka furtaan dalka qatar xafiiskan ayaa la furay xilli lagu wado maalmaha soo socda inuu bilowdo wadahadal dhexmari doona maraykanka iyo weliba daalibaan sida wasaaradda umuuraha dibadda ee maraykanka laga soo xigtay maraykanka ayaa waxa uu doonayaa in uu xal ka gaaro dagaalka afghanistan oo uu ciidamada kala bixi doono sanada soo socota labada kun afar iyo tobanka daalibaan ayaa xilligan sii xoogeysatay iyagoona dardargelinaya weerarada ka dhanka ciidamada shisheeye ee ku sugan gudaha afghanistan weerar ay daalibaan saaka ku qaadeen aeroboortka bagram ayaa waxaa ku dhintay afar askari oo la sheegay inay maraykan yihiin daalibaan ayaa waxay sheegeen inay sii wadi doonaan weerarada xitaa haddii uu bilaawdo wadahadalada u dhexeeya dhinacooda iyo weliba maraykanka iyadoona sidoo kale ay jiraan xubno ka tirsan daalibaan oo wadahadalka maraykanka been abuur ku tilmaamay madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa waxa uu safar ku marayaa dalka jarmalka obama ayaa lagu wadaa in khudbad uu ka jeediyo kulan maanta ka dhacaya magaalada berliin ee dalka jarmalka booqashada obama ayaa mid taariikhi ah oo lagu soo beegay muddo konton sano kadib xilligii madaxweynihii hore ee maraykanka john f kennedy uu khudbad taariikhi ah ka jeediyey magaalada berliin xilligii uu bilowday dagaalkii qaboobaa ee u dhexeeya maraykanka iyo weliba ruushka obama ayaa lagu wadaa inuu ku baaqo in wadamada maraykanka iyo weliba ruushku ay hoos u dhigaan tirada hubka nucleerka oo ay haystaan obama ayaa labadii maalin ee lasoo dhaafay ku sugnaa waqooyiga ireland halkaasi uu ka dhacayay shirka wadamada warshadaha ku horumaraya g eighka waxaana kulankaasi hareeyay dagaalka ka socda syriya oo ay isku khilaafeen wadamada reer galbeedka iyo weliba ruushka sida loo dhigayo arrimahiisa warkii oo aad kala socoteen radio wardheer khiyaartana dhegaysanaysahay waa dhagaynta warkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cusmaan xabiib tan iyo warkan warka xiga inta ka horeysa nabadgelyo